أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sideedda subaxnimo khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulqacida sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn howlgal gaar ah oo lagu dilay xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay murtadiinta gaadiidleyda ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo uu usoo gabagabeeyey maktabka dacwada wilaayadaas ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay deegaanada u dhexeeya qowmiyadda cafarta iyo tigreega xilli dagaalada ka socda dalka itoobiya ay kusii fidayaan dhul hor leh wilaayada jubbada hoose ayaa dowro diini ah u qabatay dhaqaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsuma ee jubbada hoose haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kunya barrow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii caalamka oo dhammaystiran howlgal gaar ah oo lagu dilay xildhibaan ka tirsan riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed geesiyada towxiidka ee ka jihaada gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha magaaladaasi howlgalkani waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda siliga waxayna mujaahidiintu ku dileen murtad xildhibaan ah oo lagu magacaabi jiray ibraahim cabdiraxmaan oo loo yaqaanay xildhibaan xildhibaankani xalay mujaahidiintu ku dileen magaalada muqdisho ayaa si gaar ah kaga tirsanaa xildhibaanada golaha dawaaqiidda maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay dhawaaqa rasaasta dagaalka ayaa si aad ah looga maqlay deegaana ka fog degmada diinsoor sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka owdin leh oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xoogan ku haya weeraro qorshaysana la beegsanaya cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirka ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka shukran aqoon ayaasir wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay murtadiinta warkan waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan maxamed cumar cali cabdi nuur waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasi oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taa'ibkan ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka shareecala dirirka ah ku soo qaaday deegaanada wilaayada galgaduud isagoona murtadiinta ka raacay magaalada muqdisho markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalusa ayuu kaga hadlay shaqadiisu waxay ahayd muddadii uu ka tirsanaa safka riddada iyo qaabka uu ugu biiray murtadiinta isagoona ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada iyo dareenkiisa farxadeed maadaama uu ka soo baxay safka gaalada magacii cumar axmed cabdilun nuura layiraa waxaa ugu biiray nimankan murtadiinta halka soo raacdeen xamar waxay keeneen gudcaal kabada xeray gelsheen xeradii ayaa iskaga jiray oo dameysta adiga aniga macuusleeyahay macuusahaan igu soo qaadeen qabiila qabiila igu soo qaadeen odayaal ay soo tashkiiliyey meeshay keeneen xeradii markii ay soo gelsheenna waan qorigii iyo wixii inoo sheegeen mushaara iyo waxay inoo sheegeen wixii oo dhan way naga reebteen xerada waxaa ku jira toddoba bilood ku jira wax tababara liima siin maxaa leeyahay wax mushaaradeeda oo laysiiya ma jiraan toddoba bilood waxaa ugu sabraa meesha u joogay waxaas dhahayay nima bishaan hada isbedelaya meeshaan saa ugu baxda iyo fikirkeeda ku jiray adiga sooqaad kabacdi sooqaadan ugu yimid ba maasha allah maasha allah wax weynaan dareemay farxadaan dareemay waardkayga umid qaraabadii iyo tolkayga ahelkayga umid alxamdulilah walaayada allah barakeeya leh askariyan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qolqolka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya cadowga allaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya shukran akhwana marwaan gaadiidleyda ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa ka faa-iideystay dowro diini ah oo uu usoo gabagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaas dowradan oo loo qabtay tobaneeye ka tirsan gaadiidleyda ka howlgala degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaas iyadoo ay tallaabadaasi si weyn usoo dhoweeyeen waxgaradka iyo gaadiidleyda ka faa-iideystay dowradaas dowradan ayaa socotay muddo toban maalin ah waxaana lagu qaatay kitaabka arbiciinulxadiid iyo duruus kale ku saabsan asaasiyaadka diinta islaamka ee muxaadaraad ka turjumaya waaqica aynu maanta joogno qaar ka mid a ardayda ka faa-iidaystay dowradan ayaa munaasabadii gabagabadooda waxa ay soo bandhigeen wax ka mid a waxyaabihii ay ka faa-iidaysteen intii ay dowradu u socotay كم مراحل نزول القرآن؟
مراحل نزول القرآن ثلاثة من الله إلى اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن مراحل الإنسان مراحل الإنسان خمسة مرحلة العدم مرحلة الحمل مرحلة الدنيا مرحلة البرزخ مرحلة الآخرة بسم الله ما هو الإيمان إيمان ملك جيد الإيمان إيمان لغة لغة هان التصديق الرمايو وشرا شرعان هو قول هذا باللسان عربك وإعتقاد منتهى كإعتقاد بالقلب قلبك وإعتقاد وعمل منتهى كعمل فلو بالجوارح حمنا منتهى كعمل فل يزيد ما بزيادة بالطاعة طاعة وينقص نصها ما بالمعصية معصية بسم الله ilaahay mahadle awalan waliba ni roogna degmada rabdhoore roogna geeka walintan idinka gebagabaabay kitaabka laraay akhbirnay can arkaan aliimaan oo eed iyo eed unku faa'iidaysani walintanka maad nagaane dadkaan in qabangaabay inta kitaabka unku faa'iidaysano walisii codsada lahayna inti may laraay kitaab kale iyo doori kale meenaha lanin sii wada بسم الله ما يبرون دقمد رب دورة ما يبقى كان ينجب قباوي دور درار تتمم موت sidoo kale munaasabadda gunaanadkeeda waxaa goobta ka hadlay mid ka mid a nabadoonnada oo u dardaarmay gaadiidleyda in ay cilmiga kororsadaan islamar ahaantaana dowraadka noocan oo kale ah maktabka dacwada uu soo celceliyo wala inin sheego hawdii ilaahay ah anuga suuradanin wa adee muhaadaro inin jeediyey ee dadgeeka hooba ilaahay marshe adeega hajin yaro walbarad koro walaad warata walkin anfacay yaku moogada hada geek inta mayba waaha tan geeka adduunyo iyo aakhire walisbaalda ka kormeha walbarashada geeka aakhire kii anfacaase reg injinyaro hada geeka gaadidleyl ere inta la hakmire inta la shaani mayba waa horta may ku codsadaane ini kitaabkan wal lahakahaaye lahakabilsyaa innagane hoba kitaabkan hata dhammaadi hatana codsadaano mayba waa kitaabka kale haynin bilaawo eraano ilaahay diinshay may ku dherigaa kitaabka hatana linbilaawo ilaahay mersha kitaabadan hatan horle in rahaano ilaahay eed iyo eeda maybu aha umahadsanaa dowradan loo qabtay gaadiidleyda ka howlgala degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxay kusoo beegmaysaa xilli maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah bakool uu dardar ku wado dowraadka diiniga ah ee lagu soo dhisayo garaadka iyo wacyiga bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaas ayaanu kaga gudbaynaa dhegeystayaal warbixintii ku saabsaneyd dowradii diiniga aheed ee lagu qabtay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah bakool bal markan ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay deegaanada u dhexeeya qowmiyadaha cafarta iyo tigreega xilli dagaalada ka socda dalka etoobiya ay kusii faafayaan dhul hor leh walaalkan xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kooxo hubeysan oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta ayaa lagu soo waramayaa in ilaa toddoba qof oo rayid ah uu ku jiro ilmo toddoba sana jir ah ay ku dileen weerar xilisaqbaraha ay ka geysteen degmada raya caseebo oo ku taal xuduudka u dhexeeya gobolada canfarta iyo tigreega warbaahinta maxalliga etoobiya oo soo xiganaysa tazera getahuun oo ah madaxa degmada raya casebo ee gobolka tigrey ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay loo malaynayo in ay kasoo jeedaan gobolka canfarta dembiilayaashu waxay dileen dad arijiro ah oo ku jiro ilmo kow iyo toban sana jir ah iyagoo hurda xilis aqbar ah ayuu yidhi madaxa degmada raya caseebo weerarka ka dhacay degmadaasi kadib maamulka kumeelgaarka ee gobolka tigreeg ayaa bayaan rasmi ah oo ku faafiyey baraha bulshada dhankiisa ku xaqiijiyey in dadka weerarka geystay kasoo jeedaan gobolka canfarta ay jaarka yihiin maamulka kumeel gaarka ah ee Tigray wuxuu si dhow ula socdaa aqoonsiga dableyda wuxuuna sii wadi doonaa xoojinta dadaalka lagu aqoonsanayo laguna soo qabanayo dembiilayaasha ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ismaamulka Tigray maamulkan ayaa sidoo kale dadka ka soo jeeda qowmiyadaasi uu xaqiijiyey inay la socodsiin doonaan wax kasta oo kasoo kordha baaritaanka uu maamulka ku hayo dhacdadan isagoona dhanka kale maamulka canfarta iyo taliska booliska federaalka ka codsaday inay soo qabtaan ragga weerarka ka dambeeyey dalka etoobiya waxaa si xawliha ku socda beegsiga isirtifaynta oo isku hayaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku dhaqan toddobaadyada lasoo dhaafay waxaa deegaanada sohodinta isku hayay qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega waxaana markan dagaalka dhankooda ka soo galay qowmiyadda canfarta shukran aqoona xaarid wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diiniya u qabatay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsuuma ee jubbada hoose bashiir maxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowradan oo loogu magacdaray a-shahiid biidniillaah axmed cabdulqaadir camo allaha ka aqbalaya shahaadadiisa mas-uulkii caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ahayd dowrad si gaar ah loogu qabtay howlwadeennada bahda caafimaadka degmada kamsuuma ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxay socotay muddo shan maalin oo xidhiidh ah iyadoona howlwadeennada caafimaadka ee kamsuuma ay ku qaateen dowradan duruus sharci iyo casharo kale oo la xidhiidha dhanka caafimaadka ugu dambeynna waxaa soo idlaaday wakhtigii loo qoondeeyey dowrada xafladdii gebagabadana waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma salaadiin waxgarad iyo howlwadeennadii caafimaadka ee dowladda loo soo xirayey ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee degmada kamsuuma iyagoo ka warbixiyey duruustii la siiyey iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen farmasiyaaleyda iyo takhaatiirta degmada kamsuuma waxaa noo soo xirantay dowro noo socotay lix maalimood oona ku baranay diini iyo maadibo diiniga aan ku baranay waxaa ka mid ah dastuurul beytulmuslim oo ka kooban siddeed iyo toban qodob oo ka mid ah al-iimaan iyo waxaa kale baranay qofku inuu samaysto saaxiib fiican oo wanaagsan dhanka caafimaadka waxaan ka baranay dhowr qodobo oo cudurada iyo calaamadihiisa oo sign and symptoms eh positive organism waxyaalaha sababo iyo cudurada iyo wax lagu daabeeyoba oona ka mid ah cudurka daafka oo hadda dhibaato badan bulshada uu ka haayo waxaa nala baray waxa la yidhaha vita senis vita senis waa calaamadaha nolosha lagu garto qofka bini-aadanka ah marka koowaad uu kuu imaado aad ka hubinayso kow waxaa ka mid ah temperatureka laba black pressureka saddex respiratory midda afraad oo ah waxaa kaloon kusoo qaadanay waxa la yidhahda farmacology farmacology waxaa la yidhahdaa waa cilmi lagu barto waxtarka iyo waxyeelada isticmaalka daawooyinka iyo qiyaasta daawada ereyga farmacology wuxuu ka kooban yahay laba erey oo kale ah farmo oo uu micnihiisu yahay daawo leji oo micneedu tahay barasho suldaan axmed nuur mataanow oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose kana qaybgalay xafladdii gunaanudka oo ahayd dowradan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay ka salaadiin ahaan ugu fadhido sar u qaadidda aqoontooda howlwadeennadan ka tirsan baadaa caafimaadka ee ka howlgala degmada kamsuuma waa xilli ay togaysa degmada maktab caafimaad oo noocan oo kale u shaqeeya waxaad u adeegaysaan waa bulshadiinni maktabkana wuxuu ahamiyad weyn uu leeyahay jubbada hoose waxaan leenahay aad ayaad umahadsan tihiin wixii laydiin idmaday iyo ammaanadii aad xambaarteen ragga maqaatiibtaas caafimaadka ka tirsan aad ayaad u gudateen waana wax loo baahan yahay hadday yihiin takhaatiir hadday yihiin farmasiyaaley waxaan kula dardaarmi lahay ammaanada sida aa u xambaarteen oo laydinkugu dhiibay maktabka caafimaadka xarakatu shacabul mujaahidiin oo idinkula dardaarmay casharada aad u qaadateen si guud bulshada ayaad waxaad ka tihiin maxaa la dhahayey ayaad wakiil ka tihiin sida laydinku idmaday hooshiina u guta maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dowra midan la mid ah uu maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ugu soo gebagabeeyey howlwadeennada caafimaadka ee degmada jamaame taasoo ujeedkeedu uu ahaa mid lagu horumarinayo aqoonta diineed midda caafimaadka howlwadeennada bahda caafimaadka ee ka howlgala degmooyinka wilaayadan shukran akhwana bashiir ugu dambeyntiina haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kunya barrow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya gabdhaha wax ka barta mid ka mid ah xarumaha diinta islaamka lagu barto ee kunya barrow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa hadiyado lacagaha ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada shabeellada hoose haweenka xarunta daarulqur'aan ayaa bixiyey lacago fara badan timir iyo agabyo kala duwan marka laga yimaado haweenka xarunta waxaa munaasabadaasi goobjoog ahaa suldaanka beesha tuni iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyna gabdhaha ayaa ka waramaya sababta ay hadiyadahan u bixiyeen iyo tafaasiisha hadiyadaha ay ku deeqeen بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقو أه قبلها دكتور مدرسة دار القرآن لتحفيظ القرآن وتصحيحه إيه داقانك كوي برو ولاية إسلامية شبيلة هوسة وحاربنا مانت إن كوي كوري جنو ولا لهن مجاهدين تأه هديات أن وطلقلني إن أنقرب كودو كو استاقنو هديات كسوحي كليهين نمبر كو sideetan caag ee ah caagadaha dahaaran tomolayaasha lambar labo afartan iyo saddex caagadaha dahaaran ee saddexlayaasha ah lambar saddex konton iyo shan go' loogu talagalay inay walaalihiina ka hubsadaan dhaxanta iyo qabowga lambar afar labaatan kartoon oo ah timir lambar shan laba iyo toban xabo oo catar ah lambar lix koo iyo toban xabo oo kitaabka adkaarta ah xusnulmuslim lambar toddobo lacag dhan afar boqol oo doolar sababta aan lacagtan u wareejinnay iyo waxaan hadiyaadka aan ku garab taaganaha walaalaheena mujaahidiinta ah ayaa ah in aan u muujino walaalaheena mujaahidiinta ah isgarab istaag weyn oo aada u ballaaran li'anna maanta diinta ilaahi subxaana watacaala iyo xijaabkan quruxda badan aan ku labisannahnay ilmaheena madaarista noo dhigayaan annagoo sidoo kale annagana waxbarashadii meeshii la raba aan ka wadno dhammaan waxaas bilaa cabsi waxaan u gashanahnay oo u sameehaynaa dhiiga walaalaheena mujaahidiinta ah ee nagu difaacay had iyo jeeraa leh noo taagan qabowga dhaxanta wax walbo dhib iyo dhibaataba noo maraayaan suldaanka beesha tuni suldaana maxamed cabduqaadir ayaa munaasabadaasi guraandidkeeda hadalka qaatay wuxuuna bogaadiyey gabdhaha daarul qur'aan marka xaqiiqdii kaalin weyn oo muhiim ayaad ku fadhidaan waayo dhe nin walba oo jihaadkaas jiro gurigiisa wuxuu ku hallaynayaa hooyadii guriga looga tegay ilmihii ay tarbiyeynaysaa gurigii maamulaysaa wixii intii aad sii dhaafteen ayaad waxaad la soo baxdeen inaad maanta jihaadkii garab istaagtaan oo hantidiin aad ku bixisaan oo xaqiiqdii biilkiinni aad ka jartaan idinku ilmihin ay u baahan yihiin inaad biilkiinni ka jartaan oo wixii aad dhurtaan wixii aad naftiin intaad ka goysaan ayaad maanta waxaad ku difaacaysaan muslimiinta cirdigooda iyo sharaftooda iyo xijaabka idiin xidhan ayaad ku difaacaysaan marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amtaalkiin inoo badiyo oo gabdhahoo dhan ay saas uga qayb qaataan daarul qur'aan maanta keliya ma aha marar badanay wax bixisay markii ugu horreysayna maaha markii ugu dambeysayna maaha mar walbana way bixin doonaan haddii ilaahay yidhahdo insha allah
shukran akhuuna abushayba warbixintaas oo uu inoo soo jeedinayay walaalkeen ayaa warkeenii subaxnimo saakay u dambeysay dhegeystayaal tan iyo kulantideenna dambe war ka lamida intayn ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir